أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما bعd تfsiru sوraة الأنcاam casharkeena aayadda koowaad ee suuraة الأنcاam ayuu ka bilaabana suuraة الأنcاam waa suuraة makiyaة waa qur-aankii qabla الhijra soo degay boqol iyo lixdan iyo shan aayadood ayayna tahay sabcu diwaalkay ka mid tahay toddobada dhaadheer mufasiriintu waxay yidhaahdaan hal mar ayay soo degtay iyada dhan hal cawo ayay suuradda dhanba ay soo degtay suuraddan marka waxay aada u qaadaa dhigaysaayoo si ay aada u faahfaahinaysaa towxiidka iyo ahmiyada uu leeyahay shirkiga iyo noocyada uu ku imaan karo iyo qaababka ay ummaduhu shirkiga u sameeyaan gaar ahaan ummaddii nebiga sala allahu calayhi wasalam laga soo dhex bixiyey ee carabtii ee caqaa'id kala duwan oo ay lahaayeen oo ilaahay keyrkiis oo ay markaa cibaadaadka la aadaan ay ka mid tahay ay asalna u tahay sharciga ilaahay oo isaga tasaru sharcigii oo ay iskaga tasarufaan oo taxliilkii iyo taxriimkii ayaga ay isa siiyaan waxay doonaanna min cindihim ay iskaga xarimaan oo xalaal ah wixii xaaraan ana ay iska xalaashadaan waxyaabaha noocaas oo kale ayaa suuradda aada looga hadlayaa ilaa cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhumaa laga wariyey inuu dhihi jiray qofkii rabo inuu ogaado quraysh jaahiliyadii ay ku nooleyd iyo qaabdaradooda iyo wixii ay ka diin dhigan jirtay ha aqriyo suuratu lancaam oo suuraddan suuratu lancaam ha aqriyo magaca suuraddana suuratu lancaam baa loo yaqaanaa wa min alancaami xamuulatan wa farsha iyo aayado badan oo magaca uu ku jiro ayaa loogu magacaabay suuradda qaala tacaala alla wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii khalaqa abuuray asamaawaati ciraryaalo abuuray waalarda dhulka abuuray wa jacala abuuray aldulumaati mugdiyaalkana abuuray wannuura iftiinkana abuuray suma markaa dabadeed aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo kufriyey yacdiluuna waxay la ekaynayaan birabbihim rabbigood ayay hayrahu la ekaysiinayaan xamdi baa lagu bilaabay oo ilaahay subxaanahu watacaala xamdi oo dhan inuu isaga leeyahay oo alla wuxuu yidhi alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay jumladan marka khabar iyo inshaa labadaba waa laga macnay karaa sida daahirka waa khabar dhammaan oo dhan allah iskale waaye laakiin macnaheedu macna alinshaa ayaa ku jira oo ay akhlisu alxamda washukra liladii khalaqakum allihii idin abuuray u gaar yeela ammaanta iyo shukriga waay marka sidaa marka macno ahaan laga fiiriyo amar baa ku jiro macna alinshaa ayay wadataa laakiin sida tarkiibku uu yahay daahirkiisu waa khabar labada macnona waa laba macnoon isdiidaynin ammaanoo dhan allah iskale marka adiga lagu ogeysiiyo macnaheeda isaga keligii ammaan dhammaanteed u sug waayo ammaan oo dhan maxaamid oo dhan shukri oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala baa iskale waayo alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay waxyaabaha uu marka rabbi ammaanta ku mutay waxaaba waxaa ka mid ah alladii allihii khalaqa samaawaati samaawaad abuuray ciraryaalo waalardana abuuray bani aadamku marku kor fiiriyana cir ayuu arkayaa hoos marku fiiriyana dhul ayuu arkayaa meel walba uu joogo khalqigaas marka weynin badan aadka u weyninka badan ee jawharkaas yacnii jismigaas ama jurmigaas weyninka badan oo meel allaale meeshaad tagto dhul iyo cir un aad aada joogtid allihii abuuray waayo allah ammaanta iska lahaa lagu leeyahay cirkan weyninka badan iyo dhulkan weyn allihii sameeyey waay markii laga hadlay ama lagu tilmaamay waxyaabaha jurmiga leh ee jawharka la yidhaahdo ee rabbi subxaanahu wa tacaala inuu abuuray kuwooda waaweyn naloo tilmaamay ayaa haddana waxaa naloo tilmaamayaa alacraad waxyaabaha markaa soo dariyo oo ayagu aan jismiga aan ahayn oon la taaban karin la taaban karin oo aan kala go-go-i karin haddana maca daalika yacnii ah carad oo marka marna imaanaya marna maqnaanayo kuwaas baa iyagana marka rabbi inuu abuuray baa nalo naloo sheegaya marka aljawaahiru waalacraadu kulluhaa makhluuqatun lilaahi saas waaye macnaha wajacala ay wakhalaqa abuuray aldulumaati mugdiyaalo abuuray mugdiyaalka isaga abuuray mugdigu waa wax marna imaanayo marna tegaayo rabbi baa abuuray ayb wannuura iftiinkana abuuray annuura marka mufradaa laga dhigay dulumaadna waa la jamciyey muqaabalo ayaa laga rabaayo asamaawaati iyo walard ayaa la muqaabalaysiina wajacalana bimacnaa wakhalaqa waayo jumladaana marka waxaa lagu cadfayaa alxamdu lilaahi jumladaa marka ismi ismiyadaa bay ku cadfan tahay alxamdu lilaahi allah ammaanoo dhan iska leh aladii khalaqa asamaawaati waalarda wa jacala waa jumlo marka yani waxaa lagu cadfayaa midaas oo ismiyada ah waxaa kaloo bannaan in lagu cadfo jumlada silada ah oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay aladii allihii khalaqa asamaawaati abuuray waalarda abuuray wa jacala yeyani abuuray adulumaatina abuuray oo marka meeshaasi khalaqa samaawaatidaa lagu cadfayaa haddii silada lagu cadfo waxaa si fiican marka jumlo jumlo ku cadfan in laga dhigo oo siladanba la yacni jumladan hore oo lagu bilowday inay ku cadfan tahay in laga dhiga ayb wa jacala ay wakhalaqa allah wuxuu abuuray adulumaati mugdiyaal ayuu abuuray iyo wanuura iftiinkiibuu abuuray uma markaa dabadeed aladiina kuwii kafaruu kufriyey yacdiluuna waxay la ekaynayaan oy la simaayaan birabbihim rabbigood ayay hayrahu la simaayaan heyrkiisa yuqaalu waxaa la yidhaha min musaawaati shay-i bishay shayga markuu shayga u dhigmo ayaad waxaad leedahay cadaltu haada bi haada shaygan shaygan baan la ekaysiiyey idaa saaweytahu bihi haddaad la ekaysiiso amaa xukunka markaad ka hadlayso waa cadaalad fale inaad dhahda aad rabto fa innaka taquulu waxaad leedahay cadaltu fiihi acdilu cadlan fa fiihi baa markaa yaa lagu gudbina midaana marka cadaltu bi haada baa la leeyahay ekaysiinta marka laga hadlayo marka macnuhu wuxuu noqonayaa allihii ciri iyo dhul abuuray oo joogo mugdi iyo iftiin abuuray oo awooddaa faraha badan baaxadda badan leh ayay waxay la ekaysiiyeen waxaan waxba abuuri karin dulmi aad u weyn waayo marka meesha in lala ekaysiiye allaha khaaliqa waxaan waxba abuuri karina faman yakhluqu kaman laa yakhluqu afalaa tadakaruun bani aadamka marka waxaa la barayaa khaaliq iyo makhluuq baa la kala baraa ayb macnaha ugu fiicanna marka yacdiluunada insaan lagu macneeyo waayo bimacnaa way la ekaysiinayaan maxay kula ekaysiinayaan marka waxay kula ekaysiinayaan cibaadada wax kale ma aha amaa mushrikiintii carabta oo qur-aanku uu ka warramaayo waa yacni rabbi subxaanahu wa tacaala iyo asnaamta in asnaamta ay makhluuq tahay oo la leeyahay oo rabbi uu abuuray waa ogaayeen taas oo dhinacaas ma aynan kala ekaysii jirin laakiin ekaysiintoodu waxay ahayd dhinaca cibaadada wixii ilaahay ou lahaa ayay asnaamta la wadaajin jireen suuradda gadaasheedana waa waa ku imaan doontaa aakhirkeedo wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiba faqaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishuraka'ina famaa kana lishuraka'ihim falaa yasilu ilى اllahi wma kana lilahi fahuwa yasilu ilaa shurakaa'ihim sa'a maa yaxkumuun marka nadarka iyo cibaadaadka iyo ayay rabbi keyrkiis la ekeysi kula ekeysii jireen amaa markay noqoto yaa rabbi a yaa koonka maamula yaa khaaliqa allah ayay dhihi jireen asnaamtaa laata iyo cuso ayaa wax abuuraan ma dhihi jirin qul man yarsuqukum min aلsamaaءi wاlardi man ymliku الsamca wاlabsaar wman yukriju اlxaya min almayiti wayukriju اlmayita min alxayi wman yudabiru اlmra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun bal marka la yidhaha aalihada maxaad u caabudaysaan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa inuu rabbi ka weyn yahay oo isagu khaaliq yahay oo wax abuuray waa garanayeen laakiin taswiyatuhum waxay ahayd fi lcibaadati masaladaas marka inaa aada u fahamto way markay leeyihiin tallaahi in kunaa lafii in kunaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi اlcaalamiin taswiyada waa cibaadada haddaad marka wax ilaahay lahaayo cibaado aada keyrkii siisid rabbi iyo keyrkaas baad sintay haddaad doonto adiga ha dhihin waa siman yihiin oo haddaad doonto waxaad tiraahdaa rabbi baa weyn isagaa wax abuura kuwaan waa la abuuray haddaad doonto dheh mar haddaad cibaadada ilaahay keyrkii la wadaajiso rabbi baad la sintay keyrkii baad la ekaysiisay ayb uma aladiina uma intaa dabadeed aladiina kuwii kafaruu kufriyey yacdiluuna waxay la ekaysiinayaan birabbihim rabbigood ayay hayrahu la ekaysiinayaan waay fi lcibaadatiina kula ekaysiinayaan waxaa kaloo bannaan birabbihimta in kafaruuda lagu tacallujiyo oo la yidhaha uma intaa dabadeed aladiina kuwii kafaruu kufriyey birabbihim ku kufriyey yacdiluuna way ka iilanayaan alle ilaa yacdiluuna yani canhu xaggiisay ka iilanayaan ilaa hayrihi bayna u iilanayaan labada tafsiirba waa jiraa kan horaase aad aada u macno dheer sumadaanina marka ibnu catiya wuxuu leeyahay tawbiikh waay macnaheedu iyagaa lagu ceebeynaa ficil xumadooda allihii cir iyo dhul abuuray bay intay ka tageenay keyrkiis la simeen ayb laakiin uma zamaqsharina st istibcaad weeyaan buu leeyahay laakiin uma oo macnaheedu istibcaad keenayso ama tawbiiq keenaysa ma jirto luqada carabiga allaahuma siyaaqa hadda istibcaad waa ku jiraa dabcan iyo tawbiiq laakiin humada ma keenine siyaaqa keenay ayb huwa aladii khalaqakum min tiinin uma qadaa ajala waajalun musaman cindahu uma antum tamtaruun huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqakum idinka idin abuuray khalqigii weynaayaa laga soo baxay kuwii yaryaraayaa lasoo galayo insaankii cir iyo dhul baa looga sheekeeyey haddana inuu rabbi abuuray haddana isaga laftiisa sidan u yar rabbi baa sameeyey waayo cirka iyo dhulka abuuristooda annaga teenna ka weyn la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas huwa alle isagu alladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min diinin idinka abuuray dhoobo idinka abuuray xaggeeda waa aadam uma markaa dabadeed qadaa alla wuxuu xukumay ajalan buu xukumay waqti waqti ayuu xukumayoo waqtiga alla dhimanayo ee qof walba uu dhimanayo wa ajalun waqti kale kaas oo musaman la magaca wa ajalun waqti kale dheh musaman mid la magacaabay waa cindahu alla agtiisa lagu magacaabay uma intaa dabadeed antum idinku tamtaruuna waad shakinaysaan idinkoo idinkana la idin abuuray waqtina la idiin yeelay ood og tihiin baad haddana shaki qabtaan ood shakinaysaan arrintaasoo ceeb maaha marka huwa alle aladii allihii weeyaan khalaqakum idin abuuray min diinin dhooba idinka abuuray xaggeeda aadam buu dhoobada alla ka abuuray uma intaa dabadeed qadaa ajalan qadaada haddii laga macneeyo bimacnaa ajalan bimacnaa waa qadaray haddii laga macneeyo humadu marka waa tartiibkeedu waa tartiib dikri ah waa ikhbaari ah ee ma ahan tartiib oo xagga zamanka inay uga dambeyso waayo abuu inaga iyo qadarka yaa horreeyey qadarkaa horreeyey intaan nala abuurin baaba waxaan noqonayna lasii qadaray sow maaha marka haddii qadaada bimacnaa qadaa'i qadar laga macneeyo tartiibtan oo humma tartiib zamaani ah ma ahane tartiib ikhbaari ah waay nacam ayb xagga sheegitaankay ku dambeysaa ayb uma markaa dabadeed yacni qadaa alla wuxuu xukumay ajalan waqti ayuu xukumay ajalkan marka waxaa weeyaan huwa maa bayna an yakhluqa an yukhlaqa ilaa an yamuut insaanka marka la abuuro ilaa intuu ka dhimanayo waqtigaas waay hadda ajalanta halkan lagu sheegayo ajalkan hore tafsiir labaadna wuxuu leeyahay ajalka waxaa laga wadaa annowm hurdada uma qadaa wuxuu xukumay ajalan waqti buu xukumay waqtigaa marka aada hurdaysaan qofku hurdaayo qof dhintay oo kale iska waay tafsiirka saddexaadna waxa uu yahay uma qadaa wuxuu xukumay ajalan waqti waqtigaasuna wuxuu yahay lixdii maalmood oo alla uu adduunyada abuuray laakiin tafsiirka horaa ugu muuqasho badan wa ajalun waqti kale nakiradii haddii la soo celiyey waa un hadda waqti kalea laga wadaa kii ka duwan wa ajalun waqti kalena musaman mid la magacaabay waa cindahu alla agtiisa lagu magacaabay waaba waqtiga adduunyada midkan marka intay adduunyadu jirayso kan hore marka waa adigu intaad ka dhimanayso waay midka dambena adduunyadan dhanba intay jirayso ilaahay agtiisa waa ka magacaabanta ayb ama in la yidhaha maa beyna an yamuuta qofka intuu dhintay uu dhimanayo ilaa an yubcad waa dhimanaysaa ilaa inta lagaa soo saarayana ilaahay waqti uu yaqaano waay wa ajalun waqti kale musaman ku la magacaabay waa cindahu alla agtiisa uma intaa dabadeed antum idinku tamtaruuna waad shakinaysaanoo waxaad markaa ka shakinaysaan bacigii iyo isu soo saariddii iyo awooddii rabbi baa shaki idinkaga jirto marka maxaa shakigaas keenayo foolxumo iyo qubxi waay waxa keenayo waayo wax rabbi yacni allaha cirkan iyo dhulkan abuuray oo adiga ku abuuray inuu kusoo celi waayo wax laga shakiye ma aha laakiin insaankii shaydaanka ayaa marka shukuug iyo wax daran gelinaya whuwa allahu fi الsamaawaati wafi اlardi yaclamu sirakum wajahrakum wayaclamu maa tagsibuun sifo kale oo alla uu leeyahay oo sifatu sifatu lcilmi allaha aan caabudayno alla wax walba og waayo cilmi leh wa huwa alle isagu allahu macbuudka xaq lagu caabudo waayo fi samaawaati samaawaat dhexdooda kan laga caabudo waayo wa fi lardi dhulka dhexdiisana kan laga caabudo waayo lagu caabudo yaclamu alla wuxuu ogyahay sirakum waxa aada laabta dhexdeeda ku qarinaysaanoo sirtiina wajahrakum iyo waxaad muujinaysaan wayaclamu alla waa ogyahay maa waxa tagsibuuna aada shaqaynaysaan cilmiga rabbi sidoo waasaca u yahay oo meelna aynan soo ciriirinaynin ayuu ilaahay halkanna uga hadlaan daa'iman marka adiga rabbi markuu tilmaamihiisa isugu kaa baraayo waxaa lagugu barayaa waxay tahay inaad caabudid xaqa cibaadatii qof aan rabbi aqooninna ma caabudi karo ilaahay subxaanahu watacaala walidaalika diinta qeybaha iyada dhan waa muhim haddana qeybaha yacni ugu sii weyn uguna sii wana yacni ugu sii fadli badan waxay tahay qeybaha adiga rabbi ku baraayo walidaalika aayatulkursi markii nabiga sal ll ly slam uu yidhi ubay bnu kacab atadri ya abalmundir aya aayatin fi kitaabi illaahi afdal ilaahay ama acdam aayad ilaahay kitaabkiisa aayadda ugu weyn ma taqaanaa markaasuu wuxuu yihi markaa allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu اlqayuum markaasuu yihi liyahnika alcilmu ya abalmundir aayatulkursigu maxay sheegay rabbi tilmaamihiisay sheegay qul huwa allahu axad suurat likhlaas iyada lafteeda maadaama ay rabbi tilmaamihiisa sheegayso saddex mar oo la akriyo waxay xagga hawaabta kala eg tahay qur-aankoo la akriyo marka rabbi mushrikiintu ay yidhaahdeen sif lanaa rabbaka suurat likhlaasaa lasoo dejiyey marka bani aadamku baahibou u qabaa rabbiga ou caabudaayo inuu ka yaqaano makhluuqaadka inuu ka yaqaano keliya maahan marka diinka yacni qofka la baraayo ninka dhallinyarada uu soo koraba in la yidhaahdo yacni dahaarada inta looga bilaabo salaada lagu xijiyo zaka lagu xijiyo sidaa loo wado jaanibkii ahaa marka rabbiga uu caabudaayo tilmaamihiisana la yidhaahdo wax la fahmi kara maaha naga dhaafa you tukanayo you zakada u bixinayo you ka cabsanayo haddii axadkii uu ka cabsanayeyba aan la barin yani salaadan you tukanayo walidaalika rasuulka sal alla ly slama aayadahan baa lagu soo dejinayey waa ku akri jiray asxaabta waxaan lama fahmi karana wax yidhi ma laha ayb salaaduu ku tuji jiray nin walbana carabay ahaayeen waa fahmayeen marka ilaahay subxaanahu watacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa in la barto si isaga keliya loogu xirnaado waa muhim meesha qalalka iyo dhibaatadu ay ka imaanaysana waa marka laga jaahil noqdo arrintaas walidaalika ilaahay wuxuu leeyay innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa un ka cabsado cabsidiisa dhabnimadeeda culimada ibnu cabaasna wuxuu yihi aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kuli shayin qadiir walidaalika marka caqiidada in la daraaseeyo lagana daraaseeyo qur-aanka iyo sunnada iyo kutubta qur-aanka iyo sunnada kasoo bixisay oo iyaga marka fahamka saxiixa ee asxaabta ku fasirtay ee caqiidada keligeed laga alifayna ma laga maarmaayo ayb dad yow marka waxaa jira iyaga dhaho caqiida maxaa laga alifaa qur-aanka iyo sunnada maa lagala soo baxo fiqiga maxaa laga alifaa maa kitaabka iyo sunnada lagala soo baxo dadka oo dhan kitaabka iyo sunnada may wax kasoo bixi karaan marka waa in a'imadii salafka sida imaamu lbukhaari iyo imaamu axmed iyo cuhmaan ibnu saciidin iddaarimi iyo abu nucaym nucaym ibnu xamaadaan ujeedaa iyo a'imo fara badan baa caqiido gaar wax uga alifay masaa'il caqiidoo baahi loo qabana wax ka qoray marka qofkaasi qur-aanka ha laga barto keliya qofkan caamigaa kusii daynayo wuxuu rabaa marka isaga sidau doono inuu qur-aanka u macneeyo ayb halka wax ka jiran yihiinna waa meeshaas saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciin tafsiirkooda in laga tago waa dalaal iyo baadi laa siyamaa masaa-ishaas caqadigan aayaddan baana kutusaysaba in hadda marka faham xumada ka dhalato yacni masaa-isha noocaas oo kale ah oo weliba qur-aankana loo nisbeeyo dhibka ka imaanayo wa huwa huwadan marka laba macnaa laba tafs laba macnoba waa laga macneeyaa wahuwa damiir in laga dhigo bimacnaa allah ilaahay marka loo celiyo oo markaa macnuhu ou noqdo wahuwa isagu allaahu waaye macbuudka xaqa lagu caabudo ayb waxaa kaloo bannaan in la yihaaha wahuwa in laga dhigo damiiru shani wahuwa shaniga weyn waxa uu yahay allaahu allah subxaanahu watacaala almacbuudu inuu yahay kan la caabudo fi samaawaati iyo wafi lard ayb labadaasiba waa sheegaan midda horaan marka iskaga soconaynaa ayb wahuwa isagu alle allaahu weeyaan macbuudka xaq lagu caabudo fi samaawaati samaawaat dhexdoodana lagu caabudo wa fi lardi dhulka dhexdiisana lagu caabudo allah waa kan cirkana laga caabudo malaaigtu caabudo dhulkana laga caabudo mu'miniintu ay ka caabudaan ayb marka fi samaawaati iyo wa fi lardi xaggay ku tacalluqayaan allah allah haddaad tiraahdid isim mushtaqa waaye haddaad tiraahdid wax waa ku tacalluqi karaan dhinacaas allahu bimacnaa almacbuudu haddaad tiraahdid de almacbuudu wasfi waaye wax waa ku tacalluqayaan fi samaawaati samaawaat dhexdooda kan laga caabudo waayo alle waxaa kaloo haddii la yidhaha allahu waa calam haddaad tiraahdid waa calam calamkuna wax kuma tacalluqayaan haddaad tidhaahdidna macnihiisa ku tacalluqaa baa laleeyahy inkastoo calam yahay haddana macnihiisa oo macbuudnimada sheegaayo ayaa fi samaawaatidan ay ku tacalluqaysaa ayb tafsiir sidaas waaye mid kale wuxuu leeyahay wahuwa alle allaahu weeyaan macbuudka xaqa lagu caabudo fi samaawaati samaawaat dhexdooda laga caabudo waayo malaa'igtaa caabudo ayb wayaclamu wa fi lardi dhulka dhexdiisana yaclamu alla waa ogyahay sirakum sirtiina iyo wajahrakum iyoiyo waxaad banaanka soo dhigataanoo dhulka ku samaysaanna waa ogyahay ibnu jariirna macnahaas uu tilmaamay wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa waxa tagsibuuna aada shaqaysanaysaan kasbanaysaan marka wafi lardi wahuwa allahu fi samaawaati waqfi taam in laga dhigo wafi lardi yaclamu sirakum wajahrakumna jumlaka cusub laga dhigo waa laba tafsiir marka intaas waxaa tafsiir marfuud oo la diiday a'imatu salaf dhammaantood ay diideen in la yidhaahdo wahuwa isagu alle allaahu weeyaan macbuudka xaqa lagu caabudo waaye fi samaawaati samaawaat dhexdoodau ahaaday wa fil ardi dhulka dhexdiisau ahaaday alle oo dhulna waa joogaa cirna waa joogaa la yidhaahdo tafsiir marfuud ah waaye oo la diiday waana tafsiirka jahmiyadu ay qabto oo ay yidhaahdaan ilaahay meel kastuu joogaa in la yidhaha ilaahay meel kastuu joogaa ammaan maaha nuqsaanay alla ku tahay yani xayawaanka calooshiisa iyo qashinqubka iyo meelaha wasaqdaa iyo meel walbuu joogaa haddii la yihaaha waxaasaa ka ratib maayo nacam ayb waxaasina marka ilaahay subxaanahu watacaala khalqigiisa kuma dhex jiro waa ka baxsan yahay rabbi baa-inun min khalqihi cabdullahi ibn lmubaarak sidaasuu yihi waana ka sareeyaa makhluuqaadkiisa oo dhan walidalika alxaafid ibnu kathiir wuxuu yihi aayaddan ikhtalafa mufasiruu hadihi اlaayati calaa aqwaalin aayaddan a'imadii tafsiirtay waxay isku khilaafeen tafsiirkeeda aqwaal fara badan bacda itifaaqihim warkiisa feeri marka bacda itifaaqihim kulligood markay isku waafaqeen calaa inkaari qowli اljahmiyati اlwal jahmiyadii hore qowlkooda markay isku waafaqeen inkaa inkiritaankiisa alqaa'iliina kuwaasoo dhahayay tacaala allahu can qowlihim culuwan kabiiran biannahu fii kulli makaanin aimada marka wuxuu leey tafsiirka aayaddan dhowr tafsiiray ka macneeyeen markay isku waafaqeen kadib inkaarka iyo in la inkiro tafsiirka jahmiyadii hore oo ahaa ilaahay meel kastuu joogaa ah kaas waa la inkiray taas markaad fahamto sidaanay iskugu khilaafeen marka nacam xaysu xamalu laayata aayadda waxay ku xambaareen calaa dalika jahmiyadu aayadda macnahaasay ku xambaareenoo siday ugu xambaareen in la yidhaha kaa-inun fi samaawaati jaari majruurka in kaa-in lagu tacallujiyo samaawaad dhexdeeda u ahaaday walardi dhulka dhexdiisa u ahaaday eberna waa macno baadila kaas marka ninkan leh caqiidada yaan wax laga alifin oo la fafasirin wuxuu rabaa marka inuu qur-aanka meeshuu raba u qalloocsado waa kaas jahmiyadaba aayaddan daliishanayaan ayb fal asaxu min alaqwaali ibnu kathiir marka wuxuu yihi aqwaashaa kan ugu asaxnimo badan wuxuu yahay annahu alle almadcuwu waa kan loogu yeero allaahu alle midkan loogu yeero fi samaawaati ciraryaalo dhexdooday wa fil ardi dhulkaba malaa-igtu yaa allah bay xagga ka dhahayaan mu'miniinta adduunyadana yaa allah bay ka dhexleeyihiin dhulka korkiisa macnahaasuu sheegay ee yacbuduhu waa caabudayo waxaa caabudaya wayuwaxiduhu waxaa waxidayo wayuqiru lahu bililaahiyati ilaahnimada waxaa uqiraya man fi samaawaati iyo waman fi lardi dhul iyo cir iyo dhul waxa jooga ayb wayusamuunahu allahu bayna ku magacaabayaan wayadcuunahu ragaban warahaban markay wax damcayaanna allay baryayaan markay wax ka cabsanayaanna rabbi bay inuu ka magangeliyo ay ka baryayaan ilaa man kafara kuwa gaaloobay maahnu min aljini walinsi wa hadihi alaayatu calaa hada alqowli ka qowlihi tacaala aayaddan waxay la mid tahay buu yihi ka qowlihi tacaala fi suurati zukruf wahuwa aladii fi الsamaai ilaahum wa fi lardi ilaah marka culuwiga rabbi marka laga hadlo waxaad arkay dad aayaddan iyo wahuwa aladii fi samaai ilaahun wa fi lardi ilaahun soo deliishanayo kuwaasi marka dee luqadiina waa ag mareen tafsiirkiina waa ag mareen cilmina munaasab uma aha inayba ka hadlaan iska dhaaf doode walqowl thaanii qowlka labaadna wuxuu yahay ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lardi buu alla ogyahay min sirin wajahrin fayakuunu qowluhu marka yaclamu wuxuu noqonayaa mutacaliqan biqowlihi fi samaawaati iyo wafi lardi yaclamudaa lagu tacalujinaa tafsiir labaad waay asna oo marka macnuhu wuxuu noqonayaa wahuwa isagu allaahu waaye wayaclamu alla waa ogyahay sirakum iyo wajahrakum sirtiina iyo jaharkiinaba fi samaawaati samaawaat iyo walardi dhul wa fi lardi dhulka dhexdiisa waa ku ogyahay alle wayaclamu maa tagsibuun midka saddexaadna wuxuu yihi wاlqowl الthaalitثu wahuwa wahuwa اllahu fi الsamaawaati waqf tam ثuma اstanafa alkhabr wafi اlأrdina yaclamu sirakum wajahrakum wahuwa tiyaar wahuwa اkhtiyaaru bni jariir wahada اkhtiyaaru bni jariir waay kan aayaddaas marka macnaheedu waa taas wayaclamu alla waa ogyahay maa ay ladii kii tagsibuuna ay tagsibuunahu aada kasbanaysaan wma taأtiihim min aayati min aayaati rabbihim ilaa kanuu canha mucridiin wamaa taأtiihim uma timaado min aayatin ayb ay aayatun aayad uma timaado aayadda oo min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka mid ah ilaa kaanuu waxay u imaanaysaa ilaa kaanuu xaal ay yihiin iyagu mucridiina kuwa kasii jeedo canhaa aayaddaa xaggeeda faqad xaqiiqe ahe kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqii bay beeniyeen lamaa markii jaa-ahum xaqii uu u yimid fa sawfa mar dambe ayaa ya-tiihim uu u imaan doonaa ambaau maa kii akhbaartiisii kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan wamaa taأtiihim uma imaanayso min aayatin ay aayatun mucjizo waay ama xujo iyo daliil aayad uma timaado aayadda oo min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka mid ah yani mintan dambe marka waa tabciidiyo waay minta horena maxay noqonay zaa-ida waay wamaa taأtiihim aayatun oo kale waay xagga icraabta zaa-ida waay minta dambena tabciidiyo waayo aayadda oo min aayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa ka mid ah ilaa kaanuu xaaleeyihiin bay u imaaneysaa mucridiina kuwii kasii jeeda canhaa aayadda xaggeeda jumladan marka ilaa kaanuu anha kaanuu canhaa mucridiin waxaa laga xaaleynayaa wamaa ta'tiihim damiirkaa himta meeshaa ku jira ayaa laga xaaleynaa yacni xaala kownihim marka ay kas iyado iyagoo ay kasii jeedaanoo xaalkooda uu sidaa yahay ayay aayaddu u imaaneen waay marka ta'tiihimtaa macno ahaan maadi iska noqonaysa marka faqad xaqiiqe ahe kadabuu way beeniyeen bilxaqi xaqi bay beeniyeen lamaa markii jaa-ahum xaqi u yimid fasawfa mar dambe ayaa ya-tiihim waxaa u imaan doona ambaau maa kii akhbaartiisa kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayaan qur-aankan ay ku jeesjeesayaan wararkiisa iyo waxa uu tilmaamayaa u imaan doonaan alam yarow kama ahlaknaa min qablihim min qarnin alam yarow miyaynan arkin oo aynan ogaanin kamimisaa ahlaknaa aan halaagnay min qablihim iyaga hortood min qarnin min ahli qarnin ah qarni dadkiis ah aan halaagnay ayb makkannaa waanu makaninay waa u suuro gelinay hum kuwaasi fil ardi dhulka korkiisaan makaninay maa ayaanu makaninay shay-an shay baanu makaninay shayga oo lam numakin aanan makaninin lakum idinka aanan idin makaninin wa arsalnaa waxaanu dirnay asamaaa samadii baan dirnay calayhim korkoodaan ku dirnay midraaran xaal ay tahay midii dararid badan wa jacalnaa waxaanu ka dhignay alanhaara webiyaalkii tajrii inay qulqulayso min taxtihim hoostooda fa ahlaknaa waanu halaagnay hum iyagii baan halaagnay bidunuubihim baan ku halaagnay bisababi dunuubihim dunuubtooda sababkeed wa ansha-naa waxaan ahaysiinay min bacdihim iyaga gadaashooda qarnan ayaan ahaysiinay oon abuurnay dadk yacni qarni kale dadkii baanu abuurnay kuwaas aakharina kale sidii marka takdiibka iyo dunuubta caaqibo xumadeeda rabbi uu ka warramayaa qoladii horena inuu wax weyn alla uu siiyey alam yarow miyaynan arkin ama aynan ogaanin kam imisaan ahlaknaa halaagnay kamtaani marka hadda waa khabariye iyada ahlaknaadaas baana ku camal falayso ama istifaamiya haddaad ka dhigtana ahlaknaada unbaa marka yay mafcuul u tahay ee yarowdan marka iyadu mafcuul uma aha waayo kamtu sadaaratulkalaam ay leedahay marka maadaama ay sadaaratulkalaam leedahay caamilkeedu marka waa inuu ka dambeeyo iyada ahlaknaadaanana marka ku camal falayso qaar baa marka waxay leeyihin kamta waa masderiya laakiin kolley kutubta macaanida xuruufaha iyo ka hadlo ama kelimaadka sidooda ka hadlo ma arkin iyaga marka kam iyadoo hadda masderiye iyo wax ku sheegayaan kamta laba wej unbay ku sheegaan khabariye iyo istifaamiye bis marka kamta haddii masderiye laga dhiga macnuhu wuxuu noqonayaa alam yarow kam ahlaknaa ay ihlaakan halaagitaan miyaynan arkin ayb halaagitaanka oo ahlaknaa min qablihim iyaga hortood dadkii ahaa aan halaagnay saasoo kaleu noqonaa markaas macnaha alam yarow miyaynan arkin ama aynan ogaanin miyaynan ogaanin baa laga wadaa waayo iyaga maba arkinba dadkii hore dabcan ru'ya basariya maaha ru'ya cilmiya waay basariyana waa laga dhigi karaayo raadkoodii waay markaas waa arkeen raadkoodi wainakum latamuruuna calayhim musbixiina wabileyli afalaa tacqiluun fii suurati saafaat alam yarow miyaynan arkin ama miyaynan ogaanin kami misaan halagnaa halaagnay yani badanaa intaan halaagnay min qablihim iyaga hortood min qarnin min ahli qarninna ah qarni dadkiis intaan halaagnay miyaanay arkin kuwa yani makannaahum makanaahum marka laba icraab baa ku bannaan istinaaf in laga dhigo bayaani ah kaanahu qiila waaba iyadoo la yihi maa xaaluhum oo kuwaa la halaaga xaalkoodu muxuu ahaa makanaahum marka lagu tafsiiro waxaa kaloo laga dhigi karaa min qarninta sifo waa looga dhigi karaa min qarnin ay min ahli qarnin qarni dadkiisa kuwaasoo makanaahum aanu makaninay labada icraab waa bannaan tahay makannaa waanu makaninay hum iyaga fil ardi dhulka korkiisaan makaninay tamkiinku qudrada waa ka xeel dheeryahay qofka waxaa dhici karta isagoo awood leh haddana dhulka inaan wax la makaninin oo wixii uu rabay aynan u suuro gelin marka laakiin qudro iyo uu isku darsado wixii uu rabayo uu haysto qofka markaa waa la makaniyey baa la dhihi karaa tamakun baa marka ilaahay siiyey walidaalika qofka isagoo zakadii awood u lahoo bixi kara mararka qaaroo maalkii haysto ayaa waxaa la leeyahay tamakun ma jiro oo waxaa laga yaabaa de maalkii waa haystaa hadda laakiin badeecadii buu ku jiraa maal hadda oo iskaga bixiya ma haysto zakadii waa ku waajibtay leanna maxaa yeelay maal gacanta waa ugu jiraa sababkii waa qumay laakiin bixintii ayaa laga haystaa tamakun ma leh ninkaasi marka waagii ou lacag ou caddeeyo ayuu bixinaa zakada ta'khiirkaasna maku dambaabayo ama maalkii uu ku bixilaaya meel kale ka jiro waa loo soo wadaa mutamakin maaha ninkaas marka tamakunka iyo qudrada farqibaa udhaxeeya dabcan marka kuwaani makanaahum waanu makaninay buu alla leeyahay fil ardi dhulka korkiisa wixii ay rabeen ayaa u suura galay oo u hirgalay maa lam numakin maadan laba tafsiirba waa laba macnaba lababa icraabteeda waa noqon kartaayo nakira mawsuufa ay shay-an baan makaninay shayga oo lam numakin jumlada dambe marka laga ay noqoto sifo maadana shay-an lagu rido waxaa kaloo bannaan in maada lafteeda sifo laga dhigo mawsuufna loo soo qadaro oo markaa la yidhaha makanaa waanu makaninay hum iyaga tamkiinan baan makaninay makanin makaninta oo maa iyo ladii kii ah lam numakin aanan makaninin lakum idinka aanan idin makaninin sidaana waa la yeeli karaa inkastoo markaa la leeyahay maada mawsuulada ah sifo kama noqoto macrifo nakirana kama noqonaysa yay dhahaan hadal badanay nuxaadu ka leeyihiin meeshaas hadda meeshaan maxalkeeda ma aha laakiin kan horaaba ka fududo maa ay shay-an ayaanu makaninay shayga oo lam numakin aanan makaninin lakum idinka idin makaninin wa arsalnaa waxaanu dirnay marka awooddii waay marka waa awood badnaayeen irama daati alcimaad alatii lam yukhlaq miluhaa fi lbilaad wa arsalnaa waxaanu dirnay asamaa samadii baan dirnay calayhim korkoodaan ku dirnay midraaran xaal ay tahay midii dararid badan oo di-id badan mifcaal amhilatu lmubaalaqa waay samadaanu korkooda ku dirnay iyadoo dararid badan oo di-id badan oo roobka ma kala qaadayo waa u da-eysaa wajacalnaa waxaanu ka yeelnay alanhaara webiyaalka tajrii inay qulqulayso min taxtihim min taxti qusuurihim wa basaatiinihim yacnii beerahooda iyo sarahooda inay hoos maraayaan webiyaalka fa ahlaknaa barwaaqo marka adduunyaa la siiyo xoogna waa loogu daray cabsi ciday ka baqaayaan male barwaaqana waa loogu daray fa ahlaknaa waan halaagnay marka halaag baa cirbiyey marka ayb fa ahlaknaa waanu halaagnay hum iyagii bidunuubihim bisababi dunuubihim dunuubtooda darteedaanu u halaagnay haddii marka aada aragta nicmo qoom ay haysteen oo ka wareegtay oo musiibo isku rogtay waxaad ogaanaysaa waa un dunuubtooda laga asiibay haddii marka dadku ay rabaan barwaaqo ay haystaan inay u daa'im noqoto oo barwaaqadaas ilaahay uu u dhaafo waa inay macaasida ka ilaaliyaan kii ilaahay risqiga uu waasiciyo beerihii ay iska baxayaanoo dayr iyo gu-ba beer ay soo go-ayso xoolihii candhadoodu ay markaa dararayaanoo marka caanihii iyo la haysto amni iyo nicmo yani cabsi la-aan cid laga cabsanayo on alla ahayn aysan jirin oo hadda cadow ku salladan ummadda ounan jirin intaa marka ilaahay isugu daraday inay ilaahay caabudaana laga rabaa rabbina ay ku shukriyaan nicmada marka waa u ziyaadee lain shakartum la asiidannakum haddii laakiin nicmada ilaahay lagu kufriyo oo le yacnii ama loo isticmaalo macsi oo markii barwaaqo la helo oo beerta ay baxdana cayaar la tunto markii yacni xooluhu ay dararaan oo ay yacni caanihii iyo barwaaqo iyo la joogana ama yacni laysku duulo oo ama oo dhiiggii xaaraanta ahaa la dabaasho amaba si kale markaa yacni layska cayaar tunto amni iyo nabad markay tahayna amnigii lagu isticmaalo macsi ilaahay nacam oo wixii ilaahay necbaa oo uu ka caroonayay amniga lagu dhex sameeyo amnigan hadda ogow ilaahay baa bixinayo asagii bixiyey baa haddana laga caraysiina nacam see amnigaas daa'im ku noqona marka ayb waa mashaakil marka taagan quluubta dadkana ilaahay baa haayo ogow marna ilaahay dadka quluubtooda wuxuu ka dhigaa quluub aan dagaalba dagaal ay isaga soo horjeedaan ama ay isdhibaan aan ku jirin marna ilaahay dadka dad isugu dhowbow isnecbaysiina qulubtan yaa maamulo rabbi baa maamulo kan kula dhashay baa cadow lagaaga dhigaa ood iska ilaalinay waana nas waana na soo martaa waxaasoo kale oo dadku marka yacnii xaaladahaas marka ha ogaadaan in marka waxaa wax la nicmada niqmo ka dhigaayo dunuub un inay tahay dunuubtaas marka in laga fogaado macnahaas marka iyuu tilmaamaya allah subxaanahu wa tacaala faahlaknaa waanu halaagnay hum iyagii bidunuubihim baanu ku halaagnay bisababi dunuubihim dunuubteeda dunuubtooda darteed wa ansha-naa waxaan ahaysiinay oo aan abuurnay min bacdihim iyaga gadaashooda qarnan ahla qarnin qarni dadkii ayaanu abuurnay kuwaasoo aakhariina kale dad kaleaan keensanay oon la imaanay oo kuwo kalea bedelay markaa wlow nazlnaa calayka kitaaba fii qiraasin falamasuuhu biaydiihim walow haddii nazalnaa aan soo aan soo dejino aan soo dejino calayka adiga korkaaga kitaaban haddaanu kusoo dejin lahayn kitaabka oo fii qiraasin waraaq korkeed ah falamasuu ay taaban lahaayeen hu kitaabka biaydiihim gacmahooda ay ku taaba lahaayeen laqaala aladiina kuwii waxay dhihi lahaayeen kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan ma ahan ilaa sixrun sixir maanay sixirka oo mubiinun cad wax kale ma dhihi lahayn wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi calaa muxamedin moxamed korkiisa malakun malag maamaa lagu soo dejiyo u gargaaro oo markaa yacni markhaati u furo markhaati u furaan ujeedaa walow haddii anzalnaa aan soo deji lahayn malakan malag laqu oo markaa uma kafaruu ay dabadeed gaaloobaan laqudiya almru arrinkii markaa waa la dhammayn lahaa oo halaagoodii baaba la dhammaystiri lahaa uma markaa dabadeed laa yundaruuna ma loo koranayo walow haddii jacalnaa aanu ka yeeli walow haddii jacalnaa aanu ka yeeli lahayn hu rasuulka lasoo lasoo diraayo malakan malag haddaanu ka yeeli lahayn la jacalnaa waxaanu ka dhigi lahayn hu malagaasi rajulan baanu ka yeeli lahaynoo suurata rajulin nin suuradiisaan usoo yeeli lahayn walalabasnaa waanu ka dheehgeli lahayn calayhim iyaga korkooda maa waxa yalbisuuna ay dheehgelinayaan calaa anfusihim nafahooda aayadahan marka saddexdaana rabbi wuxuu ku tilmaamayaa madax adeyga nimankan ku jiro waxay yidhaahdeen kitaab ha naloo qoro xagga samada ha ka yimaado inta naloo soo qoro risaaladaada ka marqaati kacayo ee qoran hanaloo keeno waa ku rumayneynaa markaas na fii suurati lisraa ayb waqaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuucan aw takuna laka janat min nakhiili wacinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira aw tusqid asamaaa kamaa zacamta calayna kisafan aw taأtiya biاllahi wاlmalaa'ikati qabiila ow yakuuna laka beytun min zukrufin ow tarqaa fi الsamaaءi walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaba naqra'uhu ilaa aada nooga soo dejisid samada kitaab aan akhrino haddii kitaabkaas loo soo deji lahayo ay gacanta ku taaba lahaayeen yani shayga markaad gacanta saarto xaqiiqdiisa waa haysaa soo maaha wax sidaas u cad haddii loola imaan lahaa sixir waayay dhehi lahaayeen marka bani aadamka aadu mar walba ha u malaynin haddaad xujo kasta u keento inuu qancaayo shardi maaha qasab maaha bal kuwaan qancayninaa jirood qoraxdaas kugula murmaayo adiga marka inaad qanaacadooda raadisid raadisid shardi ma aha laakiin xujada ku oog walow haddii nazalnaa aanu soo daadejin lahayn calayka adiga korkaaga kitaaban ay maktuuban shay la qoray fii qirdaasin lagu qoray warqad korkeed lagu qoray marka fii qirdaasin labaa ku bannaan icraab kitaabanta in lagu tacallujiyo markaasna kitaaban ay maktuuban in la yidhaha ayb maktuuban la qoray fii qirdaasin lagu qoray waxaa kaloo bannaan fii qirdaasinta in laga sifeeyo kitaabanta oo kaa-in lagu tacallujiyo walow haddii nazalnaa aanu soo daadeji lahayn calayka adiga korkaaga kitaaban haddaan kitaab dushaada kusoo deji lahayn kitaabka oo fii qirdaasin warqad korkeed ah ama kitaaban haddaanu korkaaga kusoo deji lahayn wax la qoray ay shay-an maktuuban fii qirdaasin warqad lagu qoray falamasuu ay taabtaan markaasi hu isaga kitaabka biaydiihim gacmahooda ay ku taaban lahaayeen laqaala aladiina kuwii waxay dhihi lahaayeen kafaruu kufriyey in haadaa maa haadaa kan maahan ilaa sixrun sixir maana sixirka oo mubiinun cad saa un bay dhihi lahaayeen mararka qaar marka qofka isagoo xaqiiqadaada og ayuu haddana isyeelyeelaha u ismoodsiinaha marka qur-aankii xaq xaq ma aha maaha macnaheedu taas marka wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi calaa muxamedin moxamed korkiisa malakun malag maa lasoo dejiyo yashhadu lahu isaga u markhaati furo walow haddii anzalnaa aanu soo dejin lahayn malakan malag laqudiya alamru arrinka waaba la dhammaystiri lahaa oo marka yani laba macnaa ku jirto haddaan malag soo dejinno ayagu maba xamili karaan waaba iska dhimo lahaayeen ama maahane walow anzalnaa haddaanu soo dejin lahayn malakan malag uma kafaruu bihi ay ku kufriyaan laqudiya alamru halaagoodaaba ayaa dhammaystirmi lahaa oo soo degdegi lahaa uma markaa dabadeed laa yundaruuna loo koran maayo loo sugan maayo walow haddii jacalnaa aanu ka yacni yeeli lahayn hu rasuulkeenna rasuulka aan soo dirayno malakan malag haddaan ka yeeli lahayn la jacalnaa waxaanu ka dhigi lahayn hu dalika almalaka malagaas waxaanu ka yeeli lahayn rajulan suurata rajulin nin suuradiis haddiiba ay noqoto inaan malag haddaan malag usoo diri lahayn malagaasi isagoo suuradii malagnimada wato iyaga lama dhaqmi karee waxaan ka dhigi lahayn suuradiisu suurata rajul haddii nin laga dhigo suuradiisa sowma beeni lahayn malag maaha nin waayay dhahayaan waxaan ishkaalkoodii marka mar walba marna sina loogama baxeen malag looma soo dirinoo nebiyullaahi maxameda loo soo diray waxay yidhaahdeen maa malag lasoo diro haddii malag lasoo dirana malaga ma xamili karaanoo nin unba suuradiisaa laga dhigi lahaa haddii nin suuradii laga dhigana waxay dhihi lahaayeen waaba bani aadankan marka meesha unbaa la joogaan walalabasnaa waanu dheeh gelin lahayn markaa calayhim iyaga korkooda waxaan ku dheeh geli lahayn maa ay ladii kii yalbisuuna ay ku dheeh gelinayaan calaa anfusihim nafahooda ay maa yalbisuunahu calaa anfusihim min xaqiiqati amrika yuqaalu waxaa la yia waxaa la yihahdaa labastu calayhim lmra albisuhu labsan idaa khaladtahu haddaad dheeh geliso calayhim korkooda ayb lebiska markay tahayna muxuu noqonaa labistu thawba albasu mudaaricay ku kala tegayaan albasu iyo albisu ayb albasu iyo albisu laba macno ayb midna kan oo dhehgelidana waa laba labastu calayhim اlmra ka kalena labistu waxaan xirtay facila midna laga bixi midna facala walalabasnaa waanu dheeh gelin lahayn calayhim iyaga korkooda maa baanu ku dheeh geli lahayn yalbisuuna ay yalbisuunahu ay ku dheeh gelinayaan calaa anfusihim nafahooda waa tii hadaaye ay lahaayeen malag mama lala soo diro aduu bani aadanaa tahay maxaa adii lagu soo diray ee haddaan malag soo diri lahaynna annagii baa marka malagga waxaan ka dhigi lahayn suurad bani aadanaan sii lahayn innagaaba markaas dheehgeli lahayn waxay ayaga isku dheehgelinayaan ayaanu ku dheehgeli lahayn walaqad wala wallaahi qad xaqiiqahe ustuhzia waa la jees-jeesay birusulin rusul ayaa lagu jees-jeesay min qablika rususha oo min qablika adiga hortaa ahaayeen rusul adiga kaa horreysaa lagu jees-jeesay oo la beeniyey faxaaqa waxaa degay oo hareereeyey biladiina kuwii sakhiruu jees-jeesay minhum xaalay ka mid yihiin kuwaa maa ayaa haree ayaa hareeyey kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jees-jeesayeen wixii marka ay ku jees-jeesaayeen oo ah cadaabkii ay ku jees-jeesayeen baa hareereeyey rasuulkaa marka lagu sabar siinayaa midaani haddii adiga lagugu jees-jeesoo lagu beeniyey leanna qofka markaad beeniso waa ku jees-jeestay maadaama adiga marka kuwan ay kugu jees-jeesayaan hortaa rasuul baa lagu soo jees-jeesay iska sabar waay marka naam walaqad kudibat rusulu min qablika fasabaruu calaa maa kudibuu wauduu xataa ataahum nasrunaa baa imaan doonta qul waxaa tiraa qul siiruu fi lardi qul dheh siiruu socda fi lardi dhulka korkiisa socda uma markaa dabadeed unduruu fiiriya oo ku tadabura kayfa sideebaa kaana uu ahaaday kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwa wax beeniyey cirib dambeedkooda bal caqli hela oo ordaha socda oo dadka wax beeniyey sida xaalkoodu noqday bal eega qul liman maa fi الsamaawaati wاlardi qul lilah qul dheh liman qul waxaa tiraa liman iyo usugnaaday oo yani kumu usugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday walardi dhulka dhexdiisa ahaaday qul waxaad tiraahdaa lilaahi alla unbaa iska leh usugnaaday cir iyo dhul waxay ahaaday waxaa dhexdiisa ah alla unbaa iska leh sidaa ku dheh marka marka la leeyahay su-aashan weydii adigana ka jawaabo qul lilaahi dheh niyadu waxay tahay arrintaa layskuma diidana weyn waayo haddii laysku diidan yahay nebiga dhihitaankiisa ou dhaho ayaga xujo kuma noqo lahayn dhuli ciryaa iskale weydii iyagaba waxay ku dhahayaan allah iskale hee adigu waxaa tiraa allah iskaleba dheh marka inuu nebigu yihaa allah iskale iyaguna waa ogol yihiinoo taa ma diidayaan qul waxaa tiraa liman kumaa kuma ayuu usugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo maa iyo walardi dhulka dhexdiisa waxa ahaaday qul waxaa tiraa adigaba lilaahi allah iska leh marka amarahu biljawaabi allah wuxuu amray nebigu inuu jawaabo caqiiba su-aali su-aasha gadaasheeda liyakuuna ablaga fi اta'hiiri waakada fi اlxujati si xujada aada ay ugu xeel dheeraato kataba wuxuu qoray uu xukumay rabbi calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda wuxuu ku xukumay alraxmata naxariisoo dushiisa ku xukumay isagaa isa saaray marka kataba wuxuu xukumay calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda uu ku qoray alraxmata naxariis maxaa marka calaaqada ka dhexaysa jumlada hore tan maxay tahay alimaamu اlbaqawi wuxuu yihi hada isticdaafu minhu tacaala iyagii ayaa markan naxariista rabbi ayaa la tusaa isticdaaf baa lagu sameynaa lilmuta lilmutawaliina canhu dadka alle ka jeedo ayaa waxaa la leeyahy waa rabbi soo qaabila rabbi rabbi laga jeesta maahane waa rabbi naxariis badanoon cuquubada soo dedejinin towbadana aqbala waaye warkaalaya soo laabta ayay ka dhigan tahay xadiidkii bukhaari iyo muslim iyo ku sugnaano wuxuu ahaa lamaa qada allaahu lkhalqa alla markuu khalqiga abuuray uu xukumay kataba kataba kitaaban kitaab ayuu qoray fa huwa cindahu fowqa alcarshi kitaabkaa ilaahay agtiisa u ahaaday carshiga korkiisa ina raxmatii naxariisteyda halabat hadabii caradeyday ka adkaatay yacnii naxariisteyda way ka dhaqday caradeyda naxariista allah waasaca haddana ilaahay naxariistiisa iyo caradiisa naxariista alle ay haalib noqotay allaha sidaa ah haddana dad naxariistaas rabbi wax ka weynayaa jiro oo ka aakhiro wax ka weynaya oo fii suurati alacraafa waxaan ugu tegaynaa waraxmatii wasicat kula shay fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna الzakaata wاladiina hum biaayaatina yu'minuun layajmacanakum lawallaahi yayajmacanakum alla waa idin ururinayaa oo idin ururinayaa ilaa yowmi اlqiyaamati fii yowmi اlqiyaamati qiyaamo dhexdiisa maalinka qiyaamo dhexdeedu idin yuu idinku soo ururina laa rayba wax shakiya fiihi dhexdiisa ma ahanin yoonkaas aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda kuwa khasaaray fahum iyagu laa yu'minuuna rumayn maayaan mubtadaya khabar fahum laa yu'minuuna jumladaasaa marka aladiinada mubtadaha khabar u ah maxaa fa-da loo geliyey shardi buu u egyahay yacnii siladu waxay u eg tahay macna shardi baa ku jiro aladiina kuwa khasiruu khasaaray anfusahum qofka inuu naftiisa waayo wax uga daran maa jiraan ma jiran mar qofka waxaa weeyaan maalkiisuu weynaa mar wuxuu weynayaa ehelkiisa iyo caruurtiisa marna nafsadiisuu weynaa kee ugu daran intaas marka naftiisa inuu waayaa u daran walidaalika waxaa dareemaya marka dhib weyn ou dhaco maalka lama milicsado nin bau naftiis waana maalka lama milicsado naftaa la fiiriya horta nafta ma badbaaday ayaa laleeyahay war ninkii meesha maku dhintay maal iska dhaafi dadka markay tahay musiibo caama markay timaadana nin bau naftiis wahay marka waxaa laga yaabaa markay kaarisa daran ay timaado dadka qofkaad ugu jeclaydo ilmaha aada dhashay haddaad gacanta qaba weyso horta adaa gambanaya mar danbaa lays raarraadsanayaa oo dadku hebel maxaa xaalkiisu ahaay marka qofka midda ugu daran waxay tahay inuu naftiisa khasaaro kuwaan marka waxaa la leeyahay maal ma khasaarin ehel keliya ma khasaarin naftoodiiba khasaaren aladiina kuwii khasiruu khasaaray anfusahum nafahooda kuwii khasaaray fahum iyagu laa yu'minuuna ma rumaynayaan waa kuwa shaqaawadu u qorantay marka qof naftiisiiba khasaaray haddaad adiga naftaada u dhiibato oo tala ka doonto musiibaa ku haysata adiga laftaada waayo ninkan faaqidu shay-i laa yucdiih nin asagaba naftiisiiba khasaaro geliyey adiga m meel fiican mau kugu furaa waa maya wa qaala shaydaanu lamaa qudiya alamru ina allaha wacadakum wacda alxaqi wawacadtukum faakhlaftukum ilaa akhir aayadda alla wuxuu ku tilmaamay shaydaanku marka inuu leeyahay idinka un waxbaan un idiin sheegay ballanaan idiin qaada waan idinkaga baxay wma kana lii calaykum min sulطaani ilaa an dacowtkm faاstajabtm lii falaa taluumuunii waluumuu anfusakum ma ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikiy marka naaraan iskula jirnaa waanu meeshaan un baan aqaanay halkaanaan idiinsoo hogaamiyey waay marka ayb marka bani aadamku waa inuu ka furto qof uu u jeedo inuu naar u hogaaminayo walahu ma sakana fi اleyli wالnahaar walahu welilaahi alla unbuu usugnaaday maa waxa sakana xasilay fi leyli habeenka dhexdiisa ku xasilay iyo wanahaari maalinka dhexdeeda ku xasilay wa taxaraka dhaqdhaqaaqayna kulli alla usugnaaday wa huwa alla asamiicu mid maqlid badan way alcaliimu ogaal badan ayb walahu maa sakana wamaa taxaraka hal jaanibaa la sheegay jaanibka kale lama sheegin waa iskaga jiraa macna ahaan min baabi saraabiila taqiikum lxara ilaahay dharow idiin sameeyey kulaylka idinka ilaaliya walberdana waa ku jirtaa qabowgana dhar naga ilaaliya alla waa noo sameeyey walahu welilaahi alla unbaa iskale maa iyo ladii kii sakana xasiloonaaday sugnaaday oo degan oo xasiloon fi leyli habeenkii dhexdiisa iyo wanahaari iyo maalinkii isaga iskale wixii habeen iyo maalin dhexdooda ku degan oon dhaqaaqaynin alla allah iskale wamaa taxaraka waxa dhaqdhaqaaqoo maalinkii faafayo ordaayo ama habeenkii dhaqdhaqaaqayana alla unbaa iskale isagana wa huwa alla asamiicu alla maqlid badan waayo alcaliimu ogaal badan waayo rabbina ayb maxaa laga wadaa marka walmuraadu minhu jamiicu maa fi lardi waxa dhulka korkiisa ah cirka ku dhex jira kulli allah iskale oo lianna maa yamuru calayhi leyl wanahaar habeen iyo maalin maxaa loo sheegaa habeenka iyo maalinta qof aysan soo maraynin ma leh ama habeenaad joogtaa ama maalinaad joogtaa wax ka dhexeeya male wax allaale koonka wax saaran rabbi baa iskale wey marka alimaamu dabari wuxuu yihi walahu milku kuli shayin ilaahay wuxuu leeyahy wax kasta milkigeeda liannahu laa shay-a shay ma jiro min khalqi illaahi ilaahay khalqigiisa ka mida ilaa wahuwa saakinun fi lleyli wannahaar waa mid marka uu ku dhex sugan habeen iyo maalin saakinka haddaan sugnaasho ka cabirno habeen iyo maalin unbaa wax walba ku dhex jiraan wahuwa alle asamiicu mid maqlid badan waay alcaliimu ogaal badan qul dheh nebiyow akhayrallaahi alla keyrkiis miyaan attakidu aan ka dhig aan ka dhiganayaa weliyan miyaan weli ka dhigtaa ku aniga arrintayda maamuloon u xil saartoon tala saarto ilaahay keyrkii miyaan ka dhiganayaa sidaa faatiri samaawaati samaawaadka kan amaamuday iyo walardi dhulka amaamuday oo abuuray keyrkiis miyaan weli ka dhigtaa faatiri samaawaati marka akhayrallaahi allaahda lafdigaasaa laga bedelaa wahuwa alle yucimu isagaa quudiyo walaa yucamu lama quudiyo alle qul waxaa tiraa inii aniga umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado awala man dadkan ugu horeeyo aslama hogaansamay oo alle u isu dhiibo o alle u khuduucay oo u hogtay walaa takuunanna ha ahaanin ayaa la amray min almushrikiina mushrikiinta ha ka mid ahaanin qul waxaa tiraa inii aniga akhaafu waxaan ka cabsanayaa in casaytu haddaan caasiya rabbii rabbigay cadaaba yowmin maalin cadaabkeedaan ka cabsanayaa cadiimin maalinka oo cadiimin weynin badan ama cadaabka oo cadiimin weyn man axadkii yusraf laga iilo huwa mankuba canhu can ilcadaabi cadaabka xaggii laga leexiyo oo laga iilo yowmaydin maalintaa faqad xaqiiqe ah raximahu alla waa u naxariistay mankaasi wadalika kaagaasina alfawzu liibaan waaye almubiinu ee cad waa liibaan cadna midaas qul waxaa tiraa akayr allaahi atakiduu waliyan hamsatu istifhaamka ficilka lama gelinin ee waxaa la geliyey isimkaa la geliyey sababta waa maxay waxa laysku haystaa waxay tahay cidda weli laga dhiganayo maadaama axadka laysku haysta ay tahay mushrikiintuna arrimahooda waxay ku hadleeyaan asnaam iyo ilaahay keyrkiis nebiga iyo mu'miniintuna arrintooda waxay ku u dhiibtaan oo ay marka isku yacni ku kalsoonaadaan allah subxaanahu watacaala marka su-aashaa waxay ka taagan tahay yaa lagu kalsoonaadaa saasaa isimka loo geliyey marka ayb marka itikhaadu lwaliyi maaha hadda wax marka laysku haysto ibnu jariir marka wuxuu leeyahay ayaddan markau macnaynayo a shay-an shay shayga oo hayrallaahi ilaahay heyrkii ah miyaan attakidu weliyan ka dhiganaa weli aan ka samaystaa astansiruhu aan gargaarka ka dalbo wa astaciinuhu aan u kaalmo weydiisto cala annawaa'ibi waxyaabaha ila soo gudboonaanaya ee walxawaadidi dhacdooyinka imaanayo markay dhacdo timaado xawaadid markay timaado iyo waxyaaba lasoo gudboonaado bani aadamka abaaraa timid aaran baa yimid waxaa yimid yacnii colaad waxaa timid nabad midna ilaahay keligii baa lagu shuk looga shukriyaa xaaladda kalena waa lagu sabraa rabbi keliyana kaalmo laga weydiistaa marka istiqaahada iyo isticaanada allah keliyaa leh waay macnaheedu ha kaa harta marka istiqaahada iyo gurma dalab istiqaaha waxaa la yidhaha shiddo markaad ku dhex jirto inaad cid u qayshato xaaladda aada shiddada ku jirta iyo dhibaatada cidda inay si ay kaaga bixiso aada ugu qayshanayso waa allah keliya subxaanahu wa tacaala qof baa su-aal soo geli kartaa qalbigiisa wuxuu isdhihi kar karaa oo haddii baddaas aan ku qariqsamayo oo aan arko doon ii dhow iyo qof baddii ku dabaalanayo inaan gacantii ii u taagto ma shirki bay noqonaysaa war maya meeshaad aaday maaha waxaa laga hadlaa waxay tahay wixii ilaahay bani aadamka asbaab oo uga dhigay inaad bani aadam ka kaalmaysato lama diidana laakiin waxaa laga hadlaa waxay tahay nafci haybi ah nafci oo haybi ah haybi maxaa la yidhaahdaa waxaan kula joogin oodan u jeedin oo haddana aan nafcigiisa rabto waa inuu allah noqdo keliya nacam adiga badaad ku qariqsanta cidna uma jeedid cid ku maqlaysa maanta ma leh kaligaa baad baddaas ku jirtaa dhulkaa kula go-ay walciyaadu billaah dhulka hoostiisaad ku jirtaa xiriir bani aadam waa kaaga dhammaaday axadka asaga axadka adigoon u jeedin oo qeyb kaa ah oo aad u qayl u qayshanaysood u cabaadaysa yow noqona allah keligiis markaas haddaad sifadaa haddaad ilaahay qeyrkiis kula sinto qeyrkaas waad caabudayaa lagu dhahaa walidaalika xaaladaas markaad ku jirto qof aadan buu jeedin haddaad tiraa yaa yani yaa allah haddaad dhada waa toosan tahay haddaad laakiin tiraa yaa sheekh fulaan maxay noqonaynaa sheekhaasina uu beri horeba dhintayoo sifihi uu kugu maqli lahayna lama haayo markaa taa marka nafci qeybi ah baad ka raadine shiikh aadan u jeedin inuu ku maqlaayo aadan ogeyn iyaad sifadii rabbi oo kale aada siisay rabbi unba adiga ku maqlaayo xaaladaas aad ku jirto walidaalika ambiyada ilaahay ducadooda yaa rabbi yaa yaa saasaa ku badnayd suuratulambiya aan ugu tegaynaa marka nafciga qeybiga ah cidaan alla ahayn miyaan u doonaa waayo aayadda macnaheeda wixii marka aada ku weynaatay baab kale waay naam waxaa ku weynaatay adoon cilmi baranin oodan xaqiijinin oodan baarin kuma jirna taas kaa qancinteeda naam laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay waa qur-aankii ilaahay iyo sida uu u fasirmaayo adigana kuu roon markay dhibaato ku hayso yaa allah dheh ilaahay qeyrkii oon ku maqlaynin oodan ogeyn inay ku maqlayaanoo xaal ay ku jiraan aadan ka warqabin inaad kula sinto ilaahay qeyrkii ka fogow arrintaa iyada waa shirki qul waxaa tira akhayrallaahi ilaahay qeyrkii miyaan attakidu aan ka dhigtaa oon ka samaystaa weliyan ku arrintayda maamulayo oon u qayshado markaan dhibaato ee qabo faatiri samaawaati ciraryaalo allaha amaamuday heyrkii waalardi dhulka allaha amaamuday oo abuuray heyrkiis miyaan weli ka dhigtaa wa huwa alla yucimu waa quudinayaa isagaa wax quudiyo walaa yucamu alla lama quudiyo sifo kaloo weyn ilaahay isaga addoomihiis waa ka maarmaa iyagu laakiin kama maarmaayaan isaga naam qul waxaa tiraa marka axadkan aada u qayshanaysa marka waxbau cunaa hadduu nool yahay markau noolaa waxbau cuni jiray waa baaha jiray qof sidaasa marka rabbiga aan waxba cunin oo aan la quudinin oo aan baahanaynin oo isagu istiqnaa daatiya leh rabbigaa keliya u qaysho arrintaa iyada marka hadduu qof u arko in dad lagu dulminayo waxyaabaha ugu daran waayo oo bani aadamka u geysto ilaahay keliya hala caabudaa dad lagu dulminayo haddaad aaminsan tahay ama lagu nuqsaaminayaa dad xaalkaagu marka xaal meel khatara marayo ilaahay hala caabudo qofna dulmi kuma aha qul waxaa tiraa inii aniga umirtu waxaa la ifaray an akuuna inaan ahaado awala man duulkan ugu horeeyo oo ama axadkan ugu horeeyo aslama ilaahay u hogto oo isu dhiiba isaga nacam oo addoonnimada muujiya inaan aniguba ugu horeeyo nabiyullaahi maxamed baa marka waxaa laleeyahy anaa ugu horeeyo waxaad tiraahdaa rabbi wuxuu i amray inaan ahaado kan ugu hogaan ugu hogaansamidda badan oo ugu horeeyo rabbi u hoggaansamayo walaa takuunana ha ahaanin min almushrikiina mushrikiinta ha ka mid ahaanin sidaasaa lay amray marka arrintaanu inay shirki tahay bay aayaddu daliil u tahay qul waxaa tiraa inii akhaafu waxaan ka cabsanayaa aniga in casaytu rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkeed maalinka oo cadiimin weynin badan ama cadaabka oo cadiimin weyn waa la dhihi karaa oo marka cadiimin maxaa loo jaray haddaad tiraana mujaawarada weyn min baabi waxaa weeyaan hada hada juxru dabbin kharibin man axadkii yusraf laga iilo laga leexiyo huwa man kuba canhu can ilcadaabi cadaabka xaggii laga leexiyo yowma-idin maalintaasi faqad xaqiiqe ahe raximahu faqad raxima rabbi waa u naxariistay hu mankaas kaa ilaahay waa u naxariistay wadaalika kaagaasina alfawzu liibaan weeyaan almubiinu ee iska cad waaye waa liibaan cad waaye xamze iyo kisaa-i iyo shucba can caasim waxay aqriyeen iyo yacquub alxadrami yasrif markaa macnuhuna waxay noqonaa man axadkii yasrif ay yasrif illaahu alla uu ka leexiyo ayb oo alla uu ka leexiyo alcadaaba cadaabka uu ka leexiyo canhu mankaa xaggiisa man yasrif canhu haddii la aqriyo man yasrif illaahu alcadaaba uu ka leexiye canhu xaggiisa uu ka leexiye saas uu noqonaa man yusraf haddii la yihaahdana naa'ibulfaacilka yusraf waa manka faacilkaa marka aan la sheeginna dabcan waa allah subxaanahu watacaala canhuna cani lcadaabi ayaa damiirka uu u laabanayaa sidaas waa tarkiibka marka wadalika kaagaasi alfawzu liibaan waaye almubiinu ee cad hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi